dhinaca kalena madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali kaas ayaa isna v o a u sheegay in puntland aysan u baahnayn wax ciidamo oo ka socda amisom in la geeyo degaamada puntland isagoo sheegay inay puntland isku filan tahay balse loo baahan yahay in puntland la siiyo wixii taakulayn ah ee la siiyo ciidanka soomaaliya qaybta uga soo aada maruu nagu soo booqday stuudiyaha v o a washington ayuu xuseen barre aadan uga warramay inuu la socdo tirada saxda ee ururka al-shabaab maleeshiyadeeda ah ee tegay dhowaan puntland
walaal horta hawshana waxay dhacday intii anigu aan hadda maraykanka joogay waa arrin nagu cusub talada saxda ah anagu runtii ma hayno oo maleeshiyadu waa nelsed actor oo cid hadda ka warqabta tiladoo dhabtaa sheegi kartaa ma jirto laakiin arrintani waa arrin ku cusub dhanka yani marka la eego awalba dishaabk waa nala joogeenoo buuraha galgalan kula dagaalamaynay laakiin dhankan koonfurta waa arrin nagu hadda nagu soo cusboonaatay weeye dadka puntland iyo ciidamadooduna diyaar bay u yihiin dalkooda dadkooda inay difaacaan marka tilada saxdaa ma hayno lakiin tila kastoo yihiinba puntland waa iskaga filan tahay diyaar bayna u tahay inay difaacdo dalkeeda dadka meesha ay ka yimaadeen warma laga hayaa dabcan hadda sidaan maqlayna waxay ka yimaadeen gobolada dhexe sida nagu maqaala iyo koonfurta soomaaliya marka kolley dhankaasay uga yimaadeen puntland wasiirro ka tirsan xukuumadda puntland waxay sheegeen ay ku eedeeyeen in dowladda soomaaliya ay iyadu ka dambeyso ama ay dowladda soomaaliya shabaab xiriir ka dhexeeyo oo ay hawshan iyagu wada wadaan marka maxaad kaga jawaabtay warkaasi war saxa maaha anugu ma aaminsani in dowladda dhexe dowladda federaalka soomaaliyeed ay iyadu mas-uul ka tahay afcaasha shabaab dagaalka aan ku jirno dagaal lamida iyo dowladda federaalka ay kula jirtaa nimanka shabaab la yihaahdo wada shaqayn in laiska celiyo nimankan dalkana laga xoreeyo way hadafka guud aan wada leenahay dowladda federaalka soomaaliyeed marka anigu ma aaminsani waxaa qiiqa ahoo arrintaas ku saabsan oaan haynaana ma jirto marka arrintaas wasiirada kasoo yeedhay sidee loo macnayn karaa
anigu da wasiir si toosa u yiri hawsha ah ma maqan laakiin waa maqlayay si dadban ayaa wasiir arrintaas uga hadleen ama ay u maaragtay oo siyaabo badan loo tarjumay laakiin anigu cabdiweli ahaan markaan eego macluumaadkayga iyo fikirka aan ka haysto arrintan cadowgan cadow soomaaliyeed weeye soomaali ma kala saaro koonfur iyo waqooyi ma kala laha ree hebel iyo ree hebel ma laha waa cadow islaamka weeye waa cadow soomaaliyeed waa cadow mandiqada oo dhan shida ku ah waa cadow marka la eegana had markaa global ahoo caalamka oo dhan shida ku ah marka in las eedeeyo waxa matarayso waxa weeye waa in la wada shaqeeyo hal cadowgaana meel looga soo wada jeedo maadaama cadow mida uu yahay in meel looga soo wada jeesto loo midoobo ayaa muhiimaddu ay tahay laakiin wararku tirkuteena anigu ma aaminsani saan ka warqabno waxaa jira ciidamada nabad ilaalina oo amisom oo africa ka socda oo soomaaliya jooga qeybo kale ka mida oo shabaabka la dagaalamaya ma kula tahay iminka in la gaaro xilligii amisom la keeni lahaa puntland maya runtii anagu amisom ma baahnin dowladaha caalamkana waxaan ka wada hadalnay oo puntland lagu taageera in lagu taageera ay waajibta xaqan u leedahay waxa weeye wixii taakulayna oo ciidan soomaaliyeed koonfurta soomaaliya jira sida ciidanka sneda iyo amisom wixii taakulayna oo ay xaq u leeyihiin ayaa puntland xaq u leedahay sababto waxa weeye shabaabka ka dagaalamaya koonfurta iyo shabaabka hadda annaga nagu soo duulay horena aan ula dagaalamaynay buuraha kula dagaalamaynay waa isku cadow weeye waa isku mid marka kama duwana kuwaan la dagaalamana koonfurta kale marka wax kasta oo koonfurta la siiyo ama amisom ha ahaadeen ama ciidanka qaranka ha ahaadeene ee jooga ee koonfurta soomaaliya ayaa puntlandna ay xaq u leedahay rajeenaynaana beesha caalamka iyo saaxiibada soomaaliya inay ka taageeraan haddii aynu eegno dhinaca doorashada soomaaliya ee sanadkan qorshaysan in ay ka dhacdo waxaa la isku raacay four point five in wax lagu qaybsado laakiin maamulka aad madaxda ka tahay puntland arrintaasi si cad baad ugu gacan saydeen marka waktigiina wuu sii dhamaanaya maxaa idin qorshaa marka
dabcan soomaalidu way wada hadli doontaa waana la mustaqbalka soomaaliyana cid kasta waajib baa ka saaran puntland waajib baa ka saaran dowladda federaalkana waajib baa ka saaran anigu waxa aan ka hadlayey aan ku celcelinay waxay ahayd mowqif dowladda puntland maaha dowlad maahan waa shacabka puntland fikirkooda iyo aragtidooda ku wajahan in la helo matalaad shacbi oo dhab ah in la helo dowladnimo ka wanaagsan wixii aan hore u haysanay in hore loo socdo soomaaliyana mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda laga fakero soomaaliya meesha ay hadda joogto oo dhowr afartii sano aan ku hayno laga qaado meesha istaasho la geeyo waa wax puntland ay diyaar u tahay mar walbana ugu jirta aragtideeda fog ee ku saabsan soomaaliya ee mustaqbalkeeda marka waan rajaynayaa waxa wanaagsan ayaan rajaynayna la isku raaco iyo system system hadda ku duwan oo runtii qabariga aan soo dirooday inaan ka gudubno loo baahan yahay wey waa tahay ugu dambeyntii mudane madax madaxweyne waxaad hore usoo noqotay ra-iisul wasaaraha federaalka ee soomaaliya waxaad ka mid ahayd murashaxiintii doorashadii u dambeysay ka qayb gashay haatanna wararka qaarkood aan helayn waxay sheegayaan inaad mar labaad isu diyaarinaysid doorashadaasi halkee arrintaasi maraysaa waxaas dhex jira maaha aniga dadka puntland way doorteen wakti mucayan aan leeyahay oo ah laba kun iyo sagaal iyo tobanka bisha january sideedeeda ilaa waktiga haddii ilaahayba nabad iyo nolol igu gaarsiiyo caafimaad puntland baan ushaqeynaya puntland ayaana waktigeeda ayaan dhamaysanaya doorashada laba kun iyo lix iyo toban cabduule kamid maaha diyaarna uma aha hadda waktiga iyada
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya in waraysigaasi aanu la yeelanay doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland iyo waraysigii ka horreeyey aanu la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte labadaba iyagoo maqaliyo muuqaala aad ka heli kartid boggayaga v o a somaly dot com halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington